inta badan deegaanada maamulka hirshabeelle iyo weliba yee saameeytay fatahaada webiga walina jartay kumanaan qoysas danyare iyo ka bugtaaleen deegaanadii ooyo biyo onkaseedana iyo oo inta badan meelo shalgadisan bugtaalkee daruufo shalgadisan haysta madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe oo uusan ku hadalaya xaalada fatahaada iyo saameynta equality bulshada qeybasha shalgadisan iyo waliba uusan ka baaqay inti langurmada dadka ku bugtaalay fatahaada webiga haana si unbaa hanti la garab surmaa ood wada ogtihiin waa fatahadihii runtii fatahadihii adduunkay ku wada dhifteen laakiin waad ogtihiin hirshabeelle degmooyin badan ayaa webigu maraa laga bilaabo balcad jawhar mahaday jalalaq buuloburto beledweyne ilaa kabxanle iyo deefow kugey soohidinta ay ka soo bilaabato dowladda hirshabeelle xaalada webiga labadiisa dhinac ummadda ku nool xaalad adag ay runtii ay ku nool yihiin fataadiyaa saameeyey roobkiyaa kor uga socdo webigina waa ku go'ay xaqeeqda jirtana wax maanta tabar loo haayo ma ahanoo webiga maal la xiro la dhihi ma karo weel buuxsamo ayuu naqday roobkiioo kor uga socdo iyo webigiiyo buux dhaafay ee labada dhinac u daata ayaa ummadaas u kulmay cid kastee gacan ka geysan karta waxaan leeyahay gacan ha ka geysato ummadaas culeeska haysto ee fataado u geysteen qoftii xoola haysatana xoolaheedii waa baabeeno roobkiyaa baabaashay iyo ewel abaar uga horaysay qoftii beer laheedna dhowrkii fasalee lasoo dhaafay fatahaado marna waa fatahaad marna waa abaar runtii waa arrin xanuunkeeda leh cid kastoo gacan ka geysan karto inay ka geysatana cod dheeraan ku leehay iyo inti ilaahay wax siiyey qoftii gacan ka geysan karto hadday dal joogtay hadday dalka joogtay hadday dibadda joogtaba waxaan leeyahay arrimaha fatahaadaha cid kastee wax qaban karto ha ka qabato ummadaha xoolahoodii ku baabeena waxaan leenahay ilaahay bedel khayr ha siiyo runtii isku duubni iyo alloo tala la saartaa looga bixi karaa dhibaatooyin ka jiro mar labaad iyo mar saddexaad waa idinku ammaanaa runtii waadna ku mahadsantihiin annagana waxayna siinaysaa dhiirigelintiinna iyo dadaalkiinna iyo soo dhowayntiinna iyo garab istaaggiinnu annagana enerji badanayna siinaysaa iyo inaan dadaalka sii laba jibaarno waxaad nagu ogtihiin ummadda hirshabeelloo midaysan horumar gaarto haddii ilaahay raalli ka noqdo fataxaada uusa sameeyay webiga shabeelle iyo weliba saameyn xoog leh ku weelatay kumanaan qoysas danyare oo la daaladi ay nolol maalmeedka walina ay hadda bogtaalkiina deegaan deegaan shonhayna oo duruufo shalgidisanka haysta